waxaan u guda gelaynaa dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada dhegeystayaal taariikhda maanta dhegeyste waxay ku beegan tahay saddexiy tobanka bisha labay tobnaadee disembar sanadka labada kun iyo saddexiy labaatanka halka bisha islaamka dhegeyste ay sugan tahay dhegeystayaal bisha islaamka waxay sugan tahay dhegeyste sagaaliy labaatanka bisha shanaad ee jamaadulawal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga wargeeska the standard baan ku bilaabi doonaa daily nationna waa eegi doonaa wargeyska ayaan eegi doonaa qodobadii ugu dambeeyey ay ku qoreen waxaana inta badan bogagooda saaka ay kaga hadlayaan khudbadii madaxweynaha dalka william ruuto ee jeediyey waana khudbadii xuska maalinta jamhuuri day oo ku beegneed labaiy tobanka bishan dabcan wargeeska wuxuu kaga hadlay khudbadii madaxweynaha bogagiisa labaad saddexaad afaraad lixaad ilaa toddobaad haddii aan eega wuxuu wargeyska uu ka bilaabaya dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in kenyaanka dabcan marxalado kala duwan oo nolosha ay la kulmeen dabcan maadaama maciishada ay korisay balse wuxuu yidhi madaxweynaha dalka maadaama dalka lacago badan lagu lahaay ama lacago shisheeye lagu lahaay uu sheegay in lacago badan oo shisheeye la bixiyey marxalada adag ee haatan wadanka wajahaya laga bixi doono muddo dhow ayuu leeyahay madaxweynaha dalka william ruuto khudbadiisa ayuu shali ku sheegay dhegeystayaal waa madaxweynaha dalka waxa uu sidoo kale madaxweynaha sheegay kenyaanka ayuu uga mahad celiyey kaalintii dabcan kaalintii ay ka qaateen in laga soo gudbo xili adag oo uu dalka soo maray wuxuu madaxweynaha dabcan wargeyska leeyahay bogiisa saddexaad carabka ku adkeeyey in qeybaha bulshada ay dhibaatooyinka u nugul sida waayeelada aqoonta iyo dadka qaba baahiyaha gaarka in lacagaha ay dowladda dhexe ugu talagashay ay heli doonaan ka hor inta aanan la bixinin mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxau madaxweynaha sheegay dabcan in hadda kadib dadkan aynan dhibaatooyin la kulmi doonin oo aynan safaro u geli doonin inay helaan lacagaha dowladda u goondoysay qodobad badan uu soo hadalqaaday waxyaalaha uu soo hadalqaaday ama uu xusay madaxweynaha waxaa ka mid ah in wixii hadda ka dambeeya xanuunka kansarka lagu daaweyn doona ceymiska qaran ee caafimaadka ama kaarka ceymiska qaran ee caafimaadka n h i f si bukaanada looga fududeeyo culeysyada dhaqaale ee arrinkan kala kulmaan dhegeystayaal dabcan khudbadiisu ayuu madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal ku sheegay waa hagaag wargeyska bogiisa sideedaad the standard dabcan wuxuu ku sheegay kenyaanka waxay rajeynayaan in qiimaha shidaalka uu hoos usoo dhici doono waa rajaday qabaan kenyaanka dhegeystayaal waa bogiisa sideedaad ayuu ku qoray bal haddii aan eega bogaas faafaahintiisa dhegeystayaal dabcan horaantii bishan ayuu leeyahay dabcan waaxda qaabilsan macdanta dhegeystayaal ayuu wuxuu ku leeyahay in wadamada ruwanda iyo tanzania ee horaantii bishan ay sameeyeen dhegeystayaal qiimo dhimis dhanka shidaalka dabcan qiimahooda dabcan laba boqol oo shilin ayuu literkii ku fadhiyaa kenyana markii la fiiriyo waa laba boqol toddobaniyo toddobo iyadoona qeybo ka mid ah wadanka shidaalka lagu iibsado halkii litir dabcan shidaalka dieselka lagu iibsado laba boqol iyo tobaniyo toddobo shilin iyadoona sidoo kale ismaamulka mandera ee gobolka waqooyi beri uu wargeyska leeyahay lagu iibsado laba boqol soddon iyo kow shilin ayuu wargeyska leeyahay dabcan rajey qabaan maadaama wadamada rumanda iyo tanzaniya ay qiimahooda hoos u dhigeen dhegeystayaal iyadoona tani ay kusoo aadeysa dhowaan markuu hogaamiyaha isbeysiga mucaaradka azimio lomoja n kenya raila odinga uu sheegay in wadamada dariskalaha wadanka ayagana hoos usoo dhigeen sidoo kalena qiimihii shidaalka caalamka uu hoos usoo dhacay halkaasaan u gudbayaa warbixintaasi la xiriirta shidaalka dhegeystayaal wargeyska the daily nation ayaan markaan soo qaban doonaa dhegeystayaal iyo warbixinadii ugu dambeeyey uu ku qoray boogiisa waana wargeysada ugu afka dheer wadanka wargeyska dabcan waxyaalo badan oo ayuu kaga hadlay dabcan khudbadii madaxweynaha waxauu kaga hadlay dabcan qiimaha nolosha dhegeystayaal iyo dhaqliga wadanka soo gala wuxuu kaga hadlay canshuurta wuxuu ka hadlay musuq maasuqa shaqo la-aanta dhegeystayaal iyo open borders dabcan oo kaga hadlaya fiisaha bilaashka ah dabcan waxaan ku bilaabayaa qabta in wadamada deriska loo furayo inay fiisalaaan dalka ku imaadaan dabcan waa kenya dabcan wargeyska wuxuu leeyahay waxay furtay xuduudaheeda iyadoo meesha ka saartay shuruudihii dalkugalka dhammaan muwaadiniinta ajnabiga dhegeystayaal khudbadiisu shalij sheegay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wuxuu sheegay in fiisa la-aan lagu imaan doono wadankani kenya laga bilaabo horaanta bisha janaayo ama bisha koowaad ee sanadka dambe ee labada kun iyo afar iyo labaatanka fiisa la-aan baad ku imaaneysaa wadan walba oo dunidaas ka joogtid baasaboorkaaga keliya fiisaha wadankaa lagaaga dhufanaya lagaaga baahna inaad fiisa halkaas kasoo cogsato balse waxaa qasab ah noqon doona ama qasab ah in ogolaansho safarka qaab electronic ah kusoo hesho in lagu ogolaado dhegeystayaal balse fiisa lagama baahan doona dhegeystayaal hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka william ruuto ayaa kenyaanka ku sifeeyey inay tahay hoyga bini-aadinimada islamarkaana muwaadiniinta wadamada shisheeye ay kenya kusoo hirtaan ay imaan karaan fiisa la-aan dhegeystayaal dabcan waxayna dhaqangeli ayaa laleeyahay laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka wadan walba oo dunida aad ka joogtid kenya fiisa la-aan aad ku imaan kartaa laga bilaabo bisha dambe waa siduu hadalka u dhigay ama uu sheegay madaxweynaha dalka william ruuto isbahaysiga mucaaradka azimiyo la umoja ayaa sheegaya dabcan wuxuu sheegay in uu ka doonayo xildhibaanka ama xildhibaanada sida magacaabidda ku gasha aqalka baarlamaanka haweeneyda lagu magacaabo sabina sheege inay dib u soo celiso lacago ay si gaara u qaadanaysay kadib markii si sharci darre ay ku haysay xilka dabcan isbahayska azimiyo ugu qaabilsan dhanka waa dabcan waa waa dhanka kala dambeynta ee laga tiri badan yahay u qaabilsanta sabiina sheege in dhaqaalihii halkaasi la siinayay inay dib u soo celiso ayuu wargeyska kaga hadlay bogiisa saddex iyo tobnaad waa the daily nation dhegeystayaal madaxweynaha dalka wuxuu leeyay wargeyska kenya is on right track waa kenya is on right track micnaha loola jeeda kenya wadada saxda ayay ku socotaa oo dabcan oo kenyaan badanna ay ka rajabeylayaan wadanka siduu habsaamoy socodka ama hanaanka uu ku socdo balse madaxweynaha wuxuu leeyahay wadanka wadada saxda ayuu ku socdaa dhegeystayaal sabiro badan ayaa inta halkaasi iga muuqdo in ismaamuladana lagu qabtay xuska maalin maalinta ama xuska jamhuuri day ahna xilligii kenya ay dabcan gumeystihii ingiriiska xoriyadda ay ka heshay waa labiiyo tobankii bishii december ee sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii oo ay kenya noqotay waddan madax bannaan kadib gumaysi gumaysigii ingiriiska dhegeystayaal iyadoo xuskaasi shalay lagu qabtay fagaaraha uhuru garden sidoo kale madaxweynaha dalka wuxuu sheegayaa dabcan in waddanka marxalado adag uu ka gudbi doonaa si lamid ah siduu qor wargeyska the standard sidoo kale the daily national warbixino kale la xiriira ayaa ku jira dabcan oo ku lifaaqan dhegeystayaal waxaana ka mid ah in baraska barasaabka nairobi uu asna shaaciyey isla khudbadii shalay meesha ka jeediyey in ardayda ay shan shilin cunto ku heli doonaan iyadoona gudoomiyaha nairobi ama ismaamulka nairobi johnson sakaja in laga wuxuu sheegayaa in laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka ay ardayga ardayda dhigta dugsiyada dowladda ee ku yaala caasimada wadanka ay heli doonaan cunto uu qiimaheedu yahay shan shilin maalinkii ujeedada laga leeyahay arrintan ayuu ku sheegay in ardayda ay fursad buuxda u helaan waxbarashada oyna caqabad kale kala kulmin waxa uu dhanka kala bogaadiyey maamulka dabcan la daadijiyey ee dalka ka jira isagoo xuseen faa-iidooyin laga helay nidaamkuna ay ka mid yihiin wanaajinta adeegyada caafimaadka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee hadda ismaamulada wadanka xilliga ku haboon ku wareejiso lacagaha loogu talgalay sakaaja waxa uu sheegayaa dhanka kale in daadad aynan saameynin ismaamulka nairobi iyadoo dhalinyarada qaabilsan arrimaha deegaanka ay fureen marinada biyaha wixii hadda ka dambeeyeyna ee geeda abuuri doonaan dhegeystayaal waa siduu sheegay barasaabka nairobi johnson sakaja weli dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka hogaanka star ayaynu wargeysada ku egna ayaynu ku guda jirnaa anigoo maxamed axmed khaliifna idin la socodsiinaya dhegeystayaal sidoo kale qeybaha dambena dhegeystay waxaan fursad idiin siin doonaa inaad barnaamijka nagala soo qaybgashaan dhegeystayaal oo aad dabcan nala wadaagtaan sidaad ku abiriisateen hadalhayntu waxay tahay dabcan iyo maqalkiisa idaacadda siduu yahay dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal qodobada kale ee wargeysyada ay qoreen baan iigu doonaa dhegeystayaal the daily nation hadib the standard dib ugu laabanaa dhegeystayaal lix dhibic boqolkiiba dhegeystayaal waxuu kaga hadlayaa dhegeystayaal qodobo kala duwan dhegeystayaal waa afartan iyo laba bilyan oo shilin ayaa dabcan waxaa laga laga amaahday dabcan dabcan lacagta dabcan haslafan la yirahdo dhegeystayaal oo dhalinyarada looga cawinayo dhegeyste inay noloshooda ku horumariyaan kadibna lacagtaasi dib loo celiyo balse ay dulsaar wadato inkastoo soomaalida ama qofka muslimka aan looga baahnayn maadaama ribe ay noqonayso wuu ka hadli dabcan in afartan laba bilyan baa la amaahday iyadoona labaatan iyo kow milyan oo qof ay lacagtaasi amaahdeen oo kenyaan ah dhegeystayaal dabcan dhanka caafimaadka ayuu ka hadlay oo dabcan dadka liita waxay bixinaan shan boqol dabcan oo waxyaabaha ceymiska caafimaadka si daryeel caafimaad ay u helaan afar milyan oo qof ayaa helay tobabaro ku saabsan oo tababaro u bixiy macadka horumarinta manaahijda dalka k i c d ee dhegeystayaal kuwaasoo arrimo kala duwan qaban doona ayuu wargeyska leeyahay dhegeystayaal the standard dhegeyste waa hagaaga qodobada kale madaxda kala duwan ee ismaamulada ayuu leeyahay qodobadahoodii shalay waxay kaga hadleen dhegeystayaal qiimaha sarreeya ee maciishadda oo wuxuu yidhi waxay horseed waxay horseedeysaa in waxay dilaysaa ama keelina ayuu leeyahay ama way horseedeysaa dhegeystayaal ama saameyn weyn ku yeelaneysaa horumarka dhaqaale ee wadanka waxaa sidaa yidhi gofanaha ismaamulka kisumu ama barsaabka ismaamulka kisumu anyang nyog waxa uu dowladda dhex ugu baaqay inay eegto marxaladaha la xiriira qiimaha sarreeya micishada maadaama shacabka wadankan ku nool ayuu leeyahay intooda badan ay dan yaryihiin laga doonayay in dowladda maciishada adag ay ka khafiifiso dhegeystayaal inkastoo madaxda kala duwan eedeen loo jeedinaya qaarkoodna lagu eedeynayo badankood danahooda gaarka inay eeganayaan waa dabcan barasabka ismaamulka kakameega wuxuu sheegay in waqtiga loogu talagalay haddii la siiyo dabcan ismaamulada wadanka dhaqaalahooda haddii la siiyo waqtiga loogu talagalay waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa uu leeyahay in maamul wanaagsan oo ismaamulada ay yeeshaan balse haddii lacagaha laga daahiyo ee wax walba adkaanayaan islamarkaana habsoomici socodka shaqooyinka ismaamulada ay hoosu dhac ku imaan doonaan waa dabcan halkaasan dabcan qodobo kala duwan ayay ka hadleen barasabyada ismaamulka kala duwan haddaan eego barasaabka ismaamulka yandarwa ninka lagu magacaabo kaidi padilisha xilli shalay loo dabaaldegay ayuu sheegay in la garab istaago dadyowgii ka qayb qaatay in kenya xorriyadda hesho dabcan ururkii dabcan xorriyadoonka ee mawmaw dadkii ay ka tegeen ama caruurtoodii ama dadkii ay ka tegeen in la siiyo ayagana dabcan dhaqaale dhegeystayaal si loo bogaadiyo kaalintay ka qaateen barasaabka ismaamulka dabcanka jiado ninka lagu magacaabo joseph elelenku ayaa wuxuu bixiyey horumar lagu sameynaya in laba kun iyo boqol dabcan xarumaha caafimaadda ay ka faa-iideysan doonaan konton kun oo qof oo ku nool ismaamulkaasi si daryeel caafimaad u helaan waa qodbadihii ay jeediyeen barasaabyada ismaamulada kala duwan ee wadanka barasaabka ismaamulka nyeri mutaykiiga ayaa isna ka hadlay ciladaha korontada ee saameysay ismaamulada oo wuxuu ka hadlay in xal loo helo dhegeystayaal dabcan ciladaha korontada ama korontadoo baxda dhegeystayaal in xal loo helo iyadoona dhowaanna qeybo badan oo wadanka ka mid ah koronto ay saameysay waa nuxuradii khudbadihii dabcan ayuu wargeeska kusoo koobay ay jeediyeen barasaabyada ismaamulada wadanka dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa mar kale subax wanaagsan aan dhegeystayaal idin leenahay deeqadaha shanta daqiiqo ilaa lixda daqiiqo noo hartay ee dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayaa inay barnaamijka nagala soo qayb qaataan dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal qadka taleefonkaas oo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena dabacan ma shaqeynaya nambarka safaricom ayaad dhegeysta soo beegsan kartaa dabacan sidee lagu waabiristay xaaladdu waa sidee jebiga guud ee goobtaad ku sugantana waa sidee maqalka idaacaddana waa sidee dhegeystayaal soo dhowaada dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira halo isaafim soo dhowo walaal magacaaga eelkaad ku sugantahay halo isaafim السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ما شاء الله الحمد لله اللي في عن هذا الأسرة يا أيوة بشكي حاجة حاجة دايرة bashka xaaji xagardheere soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dabcan Xagardheere.
xagardheere soo dhowaan ku leeyahay waa sidee maqalka idaacadda sidee lagu waabiristay والله أنا هاي شو روب ودايما بانشون وينبا dabcan koronto la-aan maa ka jirta goobtaad ku sugan tahay
ما يا كورنتا هرت أنت بدون كورنتا نوم حرسنا لكن موتور موتور يحساس أو ذكر إلا حريران يا صلرا sax si wanaagsan waa run mhm.
marka idaacadana waan maqli jirno caada waan maqli jirno marka balsha alla bal noo hagaajiyo insha allah aad baan loo maaragtay loo fiican yahay maanta xoogaa daruuraa na saaran
maasha allah ilaaha idiin barakeeyo salaan walaal insha allah waa tahay lamid a walaal waa kaaga mahad celinaya sida uga qayb qaadatay barnaamijka subax wanaagsan ee wargeysada qaybta ka ah halo saafim So- soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
محمد احمد خليل واكو سلام صاحب وانا اللي قاعد عمر خيار اوجه مغرب مندرة markhayaar sidee lagu waabirisa mandhaaro jawi guudna waa side مندرة ساكا الحمد لله سي وعنا ونحن هو بريسي الهي نبت جليوان سي اذا عد مقل كيدا جوي اوكي وايا maxaa la hadalhayaa هوايا ساكا عرك ضرورة نصارا الحمد لله وحلنا الهي روب هنسي aamiin Mhm. xasan akhyaar naga soo wacay mandheero waa qadka ka go-ay waana kaga mahad celinayaa sida uu barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystaha xiga ee doonaya inuu ka qayb qaato ayaan fursadda siinayaa walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay halo isa f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
وآذن وكسو عام سلام sidee lagu waabiristay masalaane saaka وكان الحمد لله رب العالمين رب الوعد الاستيلاه دام مذكرة maqalka idaacadda waa sidee مع ذلك اوكي بقول بقول وايا maxay bulshada hadal haysaa haye hadalhaynta waa un yahow jidka xiran iyo xooga maciishada un baa laga calacalhayaa wax kale hadda oo dhiba ku jira ma jiraan kanaacana waa jirtaa kanaaca aa tahay ilaahi ha ka qabto ummadda haye alxamdulilah si kale waa iska fiicana labada jirta waa iska daana dhammaan waa idin salaama iligana si lamida walaal admaan kaaga madcelinaya dhegeysigaaga iyo sidaa barnaamijka qaybtaada ugu noqotay ee dhegeystayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinayaa halo star fm subax wanaagsan
You have received a reverse.
dib uguma celin karna dhegeystaha si xiga aan fursadda siinayaa halo star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay السلام عليكم محمد أحمد مختار
subax wanaagsan aan ku leeyahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
رشيد إبراهيم بومواني nairobi rashiid bure sidee lagu waabiristay sideed ku waabirisateen baa lagu soo kaagahay jawiga waa fiican yahay shaqo waa loo kala dareeri waa la fiican yahay waan ku salaamay adiga beengacadey daahir maxamuud daqan iyo xamdi guri waa tahay dabcan haddii dhegtu kuwa raarcinayno waa kaa guddoomeen anagoo wakiilka wakiilka xamdi guriyena waa kaa gudbinayaa ama waa u gudbinayaa salaantaada
habeenkii habeenka walaalow idaacadda waa inaga danta habeenka waan rafaadna habeenkii habeenkii noo hagaajiya idaacadda Ah, dabcan way shaqaysaan filayaa nairobi haye
Ah, habeenkii dhib weyn baan ku qabnaa lama maqlayo saa'id waa hagaag dabcan xal waa loo helaya waana kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad uga qayb qaadatay barnaamijka aan idhaahday subax wanaagsan dhegeystayaha kale ee soo beegsanaya qadka teleefonka ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m maxamed axmed khaliif wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
in badan baan ku salaamaya adi iyo maaragtay daadiyaha barnaamijka farsamo yaqaanka idaacadda dhammaanteed waxa ka howlgala waan salaamay marka koowaad waa tahay subax wanaagsan haye reer gaaris gudige gudaheeda waxaa muslim oo ku noolna waan salaamayaa reer wajeer reer mandheera reer masalaani reer balambala muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waan wada salaamayaa idinkana salaam hawada idin soo marinaya nin baan kol dhow hadalkiisa maqlin mhm ninkaas waan salaamayaa baaba calasow ninka la dhihi jira waaye maxamuud daahir dhaqane duqo kalesana sidoole ku soo hagi jirasana dhammaan odayaashana waa wada salaamayaa adigana maartay maanta ku wacnaata janna gale wata si lamid ah waa kaga mahad celinaya walaal soo dhow waan ku leeyahay Eh, laba dhegeysta ilaa saddex intaan ka gaaro ka hor warka ayaan fursadda siinayaa soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
Hello?
ha soo dhow magacaaga halkaad ku sugan tahay
daawud dir salaad baa leeyahay waa tahay subax wanaagsan aan ku leeyahay waa fiican nabadaan ku waabarasanay doogaasho
waa sidee maqalka idaacadda
waa barwaaqo wallahi alxamdulilah ma doogaasho
waa tahay maqalka idaacaddan waa sidee
waa fiican yahay caadi maxay bulshada hala- hadal haysaa hadal haydka waa nabadgelye ilaahay baa mahad alanin waxan baa la sheegaa ilaahay waa naga nabadgelye alxamdulilah waa ku buraaqaysan waa hagaag subax wanaagsan aan ku leeyahay waa ku salaamo la mid ah waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeyaan fursadda siinaya hallo isafm soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
waxaan owl macaan waa idris guudle oo jooga oo ismaamulka mandheera waa tahay magaaladaad ka joogtaan filaya magaalada mandheera haye
ah mandheera magaaladan jooga sidee lagu waabiristay goobtaad ku sugan tahay aad baa looga waabarisay brada aad baa looga waabarisay dadka waxaaka waa shaqeeyaan magaalada waa degan tahay maxay bulshada ha- hadal haysaa maqalka idaacaddana waa sidee
wallaahi gabaaradii waddadii naga yara xiran iyo xoogahoo becsharadii qaali ah iyo xoogahoo dhaqaale xumo oo iska jirta uun xagga mu koontiga hadduu alla idmo ama uu guulo saamaxo dabcan waa laga gudbi doonaa subax wanaagsan aan ku leeyahay dhegeysta halkaasaan kusoo afmeeraya qeybta koowaad ee barnaamijka hogaanka heysta aynu ku egno wargeysada iyo sida ay dhegeystayaashaan sharafta leh qiimaha weyn aan u haynay ee star f m ku xidhan ee ay uga qayb qaateen subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bara nagala socotaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star xaaladda dalka oo aynu saaka dhegeystayaal diiradda ku saarayna qodobadii iyo ama qo- nuxurka qodbadii madaxweynaha dalka william ruto oo shalay ka jeediyey Eh, waa shalay uu jeediyey ee ku saabsaneed maalinka jamhuuri day dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal Eh, soo dhawaada idin leenahay dhegeystiya Eh, star f m codka gobolka waqooyi barina waad nagala socotaan dhegeystayaal Eh, dabcan waxaan eegi doonaa inta aynu barnaamijka ku guda jirna dhegeystayaal qodobadii ugu nu- nuxurka qod- khudbadii madaxweynaha dalka william ruto uu ka jeediyey dabaaldega sanad guuradii lix- lixdanaad ee kasoo wareegatay labayo tobankii bishii diseembar sanadkii kun sagaal boqol eh, saddex iyo lixdankii oo oo ay kenya noqotay wadan madax bannaan kadib gumaysigii ingiriiska Eh, marka dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay eh, dabcan ayadoona qod- uu madaxweynaha xuskaasi shalay lagu qabtay uu khudbad dheer ka jeediyey fagaaraha uhuru gardens ee magaalada nairobi ee jamhuuri dhe iyadoo sanad kasta kenya bisha labaiyo tobnaad taariikh labaiyo toban u dabaaldeg- u dabaaldegto jamhuuri dhe dhegeystayaal taariikhdan waxay ku beegantahay maalinta waa saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee diseembar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaal iyo labaatanka bisha eh, shanaad ee jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga dhegeystayaal soo dhawaada ayaynu idin leenahay Eh, dabcan warbixinadii uu madaxweynaha khudbadda ujeediyana halkan idinkula wadaagi doonaa nuxurka dhegeystayaal ama intii ugu muhiimsaneyd anagoona qodobka dooda diiradda aan ku saari doona dhegeystayaal qodobo kala duwanaan diiradda waa ku eegeyna waad kaga soo raadheeban doontaan barnaamijka balse qodobka ugu muhiimsan waxaa weeye laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka socda qof walbo ama muwaadin wadan kale u dhashay uu fiisa la-aan soo gali kara dhegeystayaal oo ay soomaaliya ka mid tahay iyo wadamada dhammaan caalamka waa siduu madaxweynaha sheegay Eh, tallaabadaasna dabcan haddii ay dhaqan gasho sidaad u aragtaan dhegeystayaal fikirkeenu waa noo muhiim dhegeyste iyo khudbadii madaxweynaha eh, waynu sii eegi doonaa dhegeystayaal soo dhawaada haddii aan marka hore ku bilaabo khudbadii madaxweynaha dalka ee william ruto uu shalay jeediyey waxaa ka mid ah dhegeystayaal Ee, wuxuu dhammaan kenyaanka madaxweynaha uga mahad celiyey kaalintii ay ka qaateen in laga gudbo xilli adagoo dalka soo maray dabcan weli fikirkaagan waan muhi- su-aalahan idin weydiinayn wax ka mid ah miyaa laga gudbay xilliga adagoo ee wadanka maray dhegeystayaal mise waa lagu jiraa mise xaalad bay kasii dartay dabcan jawaabta dhegeystayaasha ayaan dabcan eh, ayaga ka jawaabi doona su-aashaasi maadaama madaxweynaha dalka uu kenyaanka uga mahad celiyey kaalintii ay ka qaateen in laga soo gudbo xilli adag uu dalka soo maray miyaa laga gudbay xilli adag mise xilli adagaa aan lasii gudagalay jawaab sidoo kale waxa uu mar kale madaxweynaha dalka carabka ku adkeeyey in qeybaha bulshada dhibaatooyinkan u nugul sida waayeelada agoonta iyo dadka qaba baahiyaha gaarka in lacagaha ay dowladda dhexe ugu talagashay ay heli doonaan ka hor inta aan la bixinin mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu sidoo kale sheegay in hadda kadib dadkan aynan dhibaatooyin eh, kala kulmi doonin dhegeystayaal eh, aynan safaro u geli doonin inay helaan lacagaha ay dowladda u qoondaysay dhegeystayaal maruu dabcan arrintan ka hadlayna madaxweynaha waxaa hadaladiisii eh, ka mid ahaa madaxweynaha dalka william ruuto
Wakenya wote walioshiriki pamoja na sisi kuhakikisha ya kwamba muda mgumu ambao tumekuwa nayo, sote tumeungana, tumeshirikiana na kila mtu amefanya sehemu yake kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Wale wazee, watu wanaoishi na ulemavu na pia wale watoto wetu ambao ni orphans Tumesema ya kwamba wamekuwa wakihangaika siku nyingi kwenda kutafuta pesa ya cash transfer. Sasa tumebadilisha sera na pesa zao za cash transfer itapatikana katika kijiji yao, hawatasafiri tena ama kuhangaika kusafiri safari mrefu kutafuta stipends zao.
Eh, dabcan khudbadiisa kale madaxweynaha wuxuu xusay in wixii hadda ka dambeeya xanuunka kansarka lagu daaweyn doona caymiska qaran dabcan xanuunka kansarka waa xanuunada ugu halista badan ee dabcan dadka saameeya Eh, waxa uu sheegay in xanuunka kansarka lagu daaweyn doona caymiska qaran ee caafimaadka ama kaarka n h i f iyo kaarada eh, waa kaarka n h i f uu madaxweynaha xusay si bukaanada loogu fududeeyo ama looga fududeeyo culeysyada dhaqaale ee arrinkan kala kulmaan maruu arrintaana ka hadlana waxaa madaxweynaha hadaladiisa ka mid ah Tumekubaliana ya kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawana uwezo ili wawe na bima ya afya ya NHIF so that kila Mkenya awe ni- na bima ya afya, na tumekubaliana vile vile ya kwamba funding model mpya ama mpango wetu mpya wa kulipa pesa ya bima ya afya sasa itawawezesha wale wamekuwa wakilipa shilingi mia tano pia tutawapunguzia ije shilingi mia tatu ndio tuhakikishe ya kwamba kila mkenya ako na bima ya afya na hakuna mkenya tena vile nimesema hapa hakuna mkenya tena akiwa na ugonjwa wa saratani ama kansa ama diabetes ambaye atauza mali yake ili aweze kulipia gharama ya hospitali kwa sababu sasa tuko na hazina maalum ambayo itashughulikia wakenya wote ambao wako na magonjwa ambayo ni chronic kama vile kansa ama saratani
dabcan chronic disease waa cudurada raaga ama dabadheeraada ayuu madaxweynaha ula jeedaa dhegeystayaal Ee, nuxurka khudbadda dabcan barta waxaan ku arkayaa had- oo ii furan haata waa barta madaxtooyada iyo bartooda facebooka khudbaddii madaxweynaha kooban ay halkaasi ku xuseen waana sii egeynaa intaynu barnaamijka dhegeystayaal ku guda jirno oo dhegeystay khudbaddii madaxweynaha qodobkii ugu muhiimsanaaya dabcan khudbaddii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah ee, in in dalkugalka fiisaha dalkugalka ee kenya aan lagaga baahan doonin laga bilaabo bisha koowaad ee janaayo ee sanadka labada kun iyo labi iyo waa labi- waa labada kun iyo labi waa labada kun iyo labaatan iyo afarta dhegeystayaal sidoo kale haddii aan ego qodobadii kale uu madaxweynaha dalka william ruuto uu ka hadlay dhegeystayaal waxaa ka mid ah wuxuu madaxweynaha eh, sheegay in kenya ay fureyso xuduudaheeda iyadoo meesha ka saartay shuruudihii dalku galka ee dhammaan muwaadiniinta ajnabiga ah madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay eh, dhegeystayaal in arrintan ay dhaqangalaysa laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka balse waxaa qasab noqon doonta dabcan ogolaanshaha eh, safarka qaab electroniga dhegeystayaal Eh, waa inaa aad eh, qaab electronida ku codsato safarkaaga dhegeystayaal balse fiisa lagaagama baahno oo dhaqaale kaaga bixi lahaa fiisa aad kenya ku imaan lahayd dhegeystayaal wuxuu madaxweynaha sheegay in kenya ee haatan ka tallaabsanaydo culeysadii deymaha dhaqaalahana oo- oo hadda wadanka dhaqaalihiisna uu xasiloon yahay madaxweyne william ruto ayaa sheegay in dowladda ay fulinayso eh, siyaasado eh, laga baarandego oo dalka eh, u horseedayo in kobac dhaqaalo oo waara uu dalka galo madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda ay aada u danaynayso inay sameyso go-aano sax ah dhegeystayaal oo lagama lagama maarmaan ah iyo xulasho maskaxiyan loo maray dhegeystayaal waxa uu intaasi ku daray in in waxyaalo badan ay miradhal noqdeen maadaama kenya hadday ka mid tahay wadamada dhaqaalahooda sida aadka u kobcayo balse qiimaha sare ee maciishaday kenyaanka ka cabanayaan dad badan saboolnimay ku nool yihiin oo isbedel la-aan bay sheeganayaan dhegeystayaal sidaan kasoo xiganay hase ahaatee madaxweynaha wadanka william ruto waxa uu sheegayaa in kenya ay hadda ka mid tahay wadamada caalamka uu dhaqaalahooda sida aadka u kobcayo wuxuu sheegayay in sicir bararka ama qiimaha sare ee maciishada uu mustaqbalka dhow ama dhowaan oo hoos u dhici doono Eh, dhegeystayaal siduu madaxweynaha dalka william ruto uu sheegay Eh, wax- madaxweyne ruto uu- ayaa sheegay in dowladda ay kordhisay maalgashiga horumarinta dhegeystayaal ee rasamaalka dadka si loo xaqiijiyo kobaca dhaqaalaha ee waara Eh, dhegeystayaal qodobada badan ayuu ka hadlay dhegeystayaal qodobada kalena dhegeystayaal wayna eegi doonaa intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeystayaal goordhow warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan qodobada kale uu madaxweynaha dalka eh, ka hadlay dhegeystayaal wuxuu leeyahay in madaxweyne wuxuu u ololeynaya- wuxuu u ololeynayaa islamarkaana uu doonaya in la xaqiijiyo in afrika aysan xuduud lahaanin islamarkaana dadka isku kala gudbaan oonan fiiso lisaga baahanin waa siduu soo jeedinaya dhegeystayaal asoona xaqiijiyeyba in kenyaba bisha janaay ama bisha koowaad ee sanadka dambe ama labada kun afar iyo labaatanka aad ku imaan kartid fiisa bi- eh, bilaash ama fiisa lagaagama baahna dabcan Eh, qodobada kale uu ka hadlo waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka wuxuu dhahay inuu hoos u dhacay sicir bararkii wadanka ka jira maadaama la xasiiliyey dhaqaalaha waxa uu hoosta ka xariiqay in kenya aynan haatan wajahaynin khatar la xiriirta culeyska deymaha shisheeye william ruto waxa uu xusay in dowladda dhexe ay dhaqangelinaysa xeer laga baarandegay oo la doonayay in kobaca dhaqaalaha ee dalka laga dhiga mid waara hogaamiyaha wadanka ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu diiradda saarayo qaadashada go-aamada saxda ah waxa uu carabka ku adkeeyey in kenya ay hadda ka mid tahay dalalka caalamka uu dhaqaalahooda ka bocay dabcan dhawaanaan sheegay waxa uu madaxweynaha sheegay in dowladda ay lacagaha loogu talagalay waxbarashada ku kordhisay boqol labaatan iyo toddoba bilyan oo shilin waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday diiwaangelinta beeraleyda bacriminta la siiyey iyo isbedelo lagu sameeyo waxyaha caleynta shaaha qaxwada qas- qaxwada qasabka ama baalkan oo sokorta oo qasabka aad u taqaanaed iyo ka ganacsiga saliidda cuntada lagu karsado waxa uu bogaadiyey barnaamijka caafimaadka guud ee u h c oo uu sheegay inuu yahay qorshe isbedel u horseedi doono qaranka oo malaayiin kenyaana ay malaayiin kenyaan ah ka dulqaadi doona qarashaadka badan oo uga baxa adeegyada caafimaadka dabcan arrimahan dabcan shalay ayuu ka jeediyey khudbadiisa maalinka qaranee jamhuuriye faahfaahinna dheeraad ayaa noo dhiman dabcan haddii noo suur gasho codod codadkii madaxweynaha ayaan dhegeysan doonaa oo luqadda waddanka looga hadlaya qaranka sawaaxiliga aad ku dhegeysan doontaan great pleasure as president of this extraordinary country to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country.
waa hagaag codkaad maqlaysaan waa madaxweynaha dalka william ruto oo luqadda ingiriisku ku hadlaya isagoo sheegaya wuxuu sheegay kenya oo ah waddan lagu soo hirta in laga bilaabo sanadka soo socda bisha koowaad ee january ama janaayo oo ay noqon doonto waddan fiisa la-aan lagu soo gali karo oo ajaanibta ay ku soo gali karaan codkiisaad ka dheehan kartaan dhegeystayaal haddaba sidee u aragtaa arrintaasi madaxweynaha shaaca ka qaada dhegeystayaal dad badan oo ku dhiban ayaa jira dhegeystayaal inay fiisaha dalku galka ee wadamada kale ay helaan balse kenya ay noqotay siduu madaxweynaha sheegay wadan lagu soo hirto ee dhegeystayaal qof walibana la- lasoo dhaweynaya ama ajaanib walba wadanka lasoo dhaweynaya waa hagaag halkaasaana arrintan uga gudbayaa qodobada kale oo madaxweynaha uu ka hadlina waa eegi doonaa dhegeystayaal haddaba adeega qeybta ka ah barnaamijka markaan aan soo qabanaya dhegeystayaal waana shir- dabcan shirkadda isgaarsiinta ee safaricom haddii aan eego dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaaday habab cusub ay dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan mobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keed ka dhigta taleefanadooda ama dhaqaalo badan ugu keedsan kaararkooda iyo taleefanadooda gacanta qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta mobeelka halka burcad ama tuugada ay doonayaan inay lacagtaada xadaan julize niqueli ama nikon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macalimiinta maamuliyaasha iyo wixii la mid a safaricom had iyo jeer macaamiisheeda way garab taaganta oo ay doonaysay inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameeya ama adha- ama dhaco hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso oo wax walba aad sameyneysa lana xiriira ee la- ee waa wax walba oo sameyneyso oo la xiriira lacag iyo wixii lamid ah ileen hubsiina hal baa la siistaa ee soomaalida tiri haddaan aqoon u lahayn weydii dadka aqoonta u leh waxaadan aqoon u lahayn oo la xiriirta shirkadda safaricom aa adeegyada bixiso weydii dadka aqoonta u leh haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii qad si been abuur ah loogu diiwaangeliyey macluumaadkaaga waxay sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom ee bixiso sida fuliza m shwar iyo wixii lamid ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad ka horeysa ayagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysato ama eh, safaricom kuma weydiineysa macluumaadka shakhsi ahaaneed macluumaadkaaga la xiriira leynkaaga kuma weydiineysa safaricom oo bin kuma weydiinaya safaricom oo keliya waxay kaala usoo xiriiri karaan nambarkeeda macaamiisha ay kala xiriirta ama waxaa waaye eber toddobo laba labo eber eber eber eber eber eber waa eber toddobo laba laba ilaa si lix eber aad ku dubixidin ama six zero nambar kasta oo kale oo sheegaya in in loo sheego inay ka soo waceen safaricom waa been waxba kama jiraan sidoo kale inaad warbi inaad ka warbixiso wixii faragelin ah ee kaarka siimkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyeed wac nambarka boqol ama laba boqol ama fariin qala- qoraal ah u dir saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahoo dhegeysti adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijkan dhegeystayaal usii gudbaya waana bangiga k c b bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan boqol labaatan iyo lix sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee loogu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududeynta iyo kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo maraya ganacsiyo waaro oo la joogteyn kara iyo hindise asaasi ah k k c b waxay si hagaar la-aan ah u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursad ah ha noqotee halkudhiga for people for peta k c b waxay doonaysaa inay nolosha kaa beddesho laga bilaabo beddelka magaalada saameynaysana shirkadaha bulshooyinka iyo hebsooca ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah dhegeystayaal adeega k c b sal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan gudi waa guddiga madaxa bannaan ee eegaya shareecada booqo maantaba laanta kuugu dhaweey bangiga ama kala xiriir nambarka ah eber toddobo hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama eber toddobo saddex labo hal sideed toddobo eber eber eber dhegeystayaal k c p for people for peta soo dhawaadaad leenahay qeybihii dhexe ee barnaamijkan dhegeystayaal ku siqeynaa
Tumekubaliana ya kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawana uwezo ili wawe na bima ya afya ya NHIF so that kila Mkenya awe ni- na bima ya afya, na tumekubaliana vile vile ya kwamba funding model mpya ama mpango wetu mpya wa kulipa
codkaasina madaxweynaha dalka ayuu ahay kaga hadlayay dabcan in kenyaan walba uu haysan doono kaarka caymiska caafimaadka qaran ee nhif n h if aan idhaahde si uu helo caym- caymis caafimaad oo adeegyo daryeel caafimaad uu helo asoona dhaqaalo badan kaga bixin dhegeystayaal waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka william ruto sidoo kale waxaa shalay xaru- fagaaraha dabcan ee, u- uhuru garden ka hadlay barasabka ismaamulka nairobi qodobada muhiimka uu ka hadlay dabcan asna waxaa ka mid ah dabcan arrimaha nairobi quseeyo ayuu ka hadlay barasaabka nairobi gudoomiyaha ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa sheegay in laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay ardayda dhigta dugsiyada dowladda ee ku yaala caasimada wadanka heli doonaan cunto ay qiimaheedu tahay ama qiimaheedu yahay shan shilin maalinkii micnaha ee ardayda dhigta dugsiyada dowladda ee ku yaala caasimada wadanka ee nairobi ay heli doonaan cunto uu qiimaheedu yahay shan shilin maalinkii dhegeystayaal wuxuu sheegay in ujeedadan laga leeyahay in ardayda ay fursad buuxda u helaan waxbarashada oo ayna caqabad kala kulmin helidda cuntada maruu barasaabka nairobi arrintan ka hadlina waxa uu yidhi
Your Excellency, tulizindua na wewe kule Rosambu jikoni kuhakikisha hawa watoto wetu wataweza kupata chakula kila siku shuleni. Ningependa kuambia kwamba tumemaliza jikoni kumi kuanzia Januari first term, watoto wetu wote wa Nairobi watapata chakula kwa shilingi tano peke yake kila siku katika shule zetu za umma
waxa uu sidoo kale sheegay barasaabka nairobi waa johnson sakaja dhegeyste waxa uu sheegay ama uu bogaadiyey waxa uu bogaadiyey barasaabka nairobi maamulka la daadijiyey ee dalka ka jira isagoo xusay in faa'iidooyin laga helay nidaamkan oo ay ka mid yihiin wanaajinta adeegyada caafimaadka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee hadda ismaamulada wadanka xilliga ku habboon ku wareejiso lacagaha loogu talagalay Kwa miaka sitini, jambo moja la muhimu lazima tujivunie ni ugatuzi. Wewe umeongoza kwa mara ya kwanza, na hii inaweza kusema kwa niaba ya magavana wote wa taifa yetu, tumeweza kupata hela ambazo zinakuja kwa kaunti kwa muda ambao unaofaa. Kwa kuhakikisha ya kwamba kaunti zinapata ugatuzi, tumeweza kubadilisha mambo mengi. Hapa tuko na wale community health promoters wa Nairobi elfu saba mia nne na hamsi- na themanini na wewe umezindua program ya community health promoters kenya mzima 100000 ambao wanaenda kwa kila nyumba jana tu hapa nairobi thanks to devolution tulifungua the first neonatal icu kwa watoto wetu ambao wanazaliwa kabla wa muda na wako na changamoto wa- ya afya we now have a neonatal icu at mbagathi thanks to devolution
sidoo kale barasabka nairobi johnson sakaja ayaa dabcan waxa uu s- soo hadal qaaday in daadad ayna- daadadka dabcan aynan saameynin ama deerabiibadan aynan saameynin ismaamulka nairobi iyadoo dhalinyarada qaabilsan arrimaha deegaanka ay fureen marinada biyaha wixii hadda ka dambeeyana ay geeda abuuri doonaan
pia your excellency na nilikuwa nazungumza na makamu wa rais rigiji akasema ya kwamba tulijaribu kama nairobi wakati wa mvua na kawaida nairobi ikinyesha kidogo tu kuna mafuriko mwaka huu kwa sababu ya green army hawa mavijana wetu ambao kila eneo la nairobi wanafungua mitaro wanasafisha drainage hakuja kuwa na flooding nairobi and despite el nino we thank god and we thank these young people for what they've done kwa sasa kwa sababu el nino imeisha ama inaenda kuisha kazi yao itakuwa kupanda maua kupanda miti kusafisha nairobi so that we restore the green city under the sun
codkaasina waa barasaabka nairobi halkaasaan uga gudbana- aa ugu gudbaya asna khudbadbu khudbadda halkaasuu ka jeediyey xuska shalay ee maalinka jamhuuriyadda ee dhegeystayaal nuxurka dooda qodobka aynu diiradda ku saarayna dhegeystayaal waxaa weeye dabcan laba qodob aan dhegeystayaal ayaynu halkan ku xuseynaa oo muhiim ah dhegeystayaal waxaana labadaas qod- qodob ay kala yihiin dhegeyste sidee u aragtaa hadalkii madaxweynaha shalay ee uu sheegay in kenya fiisa la-aan lagu imaan kara laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka dambe keliya maalmo ama toddobaadyaa naga xiga in arrintaasi la gudagala oo laga dhabeeyo maxaana ka jira hadalku madaxweynaha sheegay inuu yaraaday sicir bararkii jiray dhegeyse wuxuu sheegay inuu hoos u dhac inuu hoos u dhacay sicir bararkii wadanka jira maadaama la xasiliyey dabcan dadweyne ama dhegeystayaal maxaa iska bedelay qiimihii ah, ah, badeecooyinka kala duwan dhegeysta maadaama madaxweynaha uu leeyahay sicir bararkii iyo waa- shaqala-aantii way yaraadeen maadaama la xasiliyey dhaqaalaha oo xal loo helay oo mid haatanna dhaqaalaha wadanka uu yahay mid xasiloon jawaabtaada dhegeystayaal barnaamijka kaga raay dhiiban kartaa qadadka telefoonadana haatan waa idin furayaa dhegeystayaal qodobo kale oo khudbadda madaxweynaha la xiriirana waynu eegi doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaas ayaad soo beegsan kartaa oo dhammaan dhegeystayaashana waan soo dhaweyneynaa fikirkooda ku aadan khudbaddii madaxweynaha sheel uu jeediyey dabcan qaar badan oo ka mid a dhegeystayaasha saan filaya khudbaddaasi way dhegeysteen oo nuxuradii nuxurka khudbaddana waa fahamteenaan filayaa ee dhegeyste haddii aan siiyo dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka ku jira doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata waan soo dhaweynayaa halo staafim soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi isma maqli karno xigaha ayaan fursadda siinayaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato halo stafm dhegeystahaasina qadka ayaa isna ka go-ay dhegeyste eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed waa dabcan ma shaqeynaya kaa nambarka dhegeystaha qadka ku jira so ee soo beegsanaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
waxaa joogaa madeera county meel buur abuurlir oo qalaliw sabcounty ka tirsan si wanaagsan baan u aqaanaa soo dhowow mandheer buur aboor barnaamijka waa la socotaan filaya
aad iyo aadaan ula socdaa waa hagaag dabcan khudbaddii madaxweynaha waad dhegeysataan filayaa ama waad maqashay warbaahinadana waa ka dhegeysataan filayaa horta midda aaday u wanaagsan tahay waa tahay oo midee aada u wanaagsan Oo haye aana jab- aana jabta nin walba inaad helo oo waraaqda caafimaadka aaday u wanaagsan tahay waa tahay
midaan kaloo dalka nin walba iska soo gala leeyahay mhm
taadaa inay dhib keeni doontaa u malaynaa waa tahay maxaa ka mid a waxyaabahaasi haddii aad xusid oo dhib horseedi kara Waxaa waaye, wadan fiisilaanta nin walba iskaga soo gala waxaa waa mafurugoo ka dhacaysa dhibaa imaanaya oo khataraha dhici karaa leedahay khataro weynaa dhici kara maxaa yeelay waxyaalo badan baa jira cadowgu waa iska badan yahay dhibaa meesha ka imaan kara waan gartay midda kale aad leedahay raashinkii xoolo ma u dhacin aad leedahay waa tahay
annaga wax ilaahay aada abuuro oo iska kaandhima male waxaynuba sideedii
oo waa qiimaha waa sid waxba iskama bedelinaa leedahay wax isbedelay oo ilaahay aad abuura malaxa kiilaha booshada nus waxaan ku gadanaa laba boqol iyo- iyo walaxa ku gadanaa dabcan madaxweynahan wuxuu ku andacunayaa in la xasiliyey wax walba oo sicir bararkii waddanka jiray diiselka waxaa waaye litirka waa kun waxaa waaye laba boqol iyo konton sokor haba sheegin bariis haba sheegin waxayna meel tuulaan joognaa cirka iskuis yareeraadna wax isbedel ma leh marka fariintaada maxay tahay ugu dambeyn aad diraysid
waxa maaragtay waxa in sharci loo dejiyo oo maaragtay midka loo oo iskuul loo hagaajiyo oo oo waxaa la rabaa waxa oo dhibka wada lasoo meel la saaro mawi haddii la yidhaha meeleblaay nairobi keliya cadday qiimaha ay ka dhacaan oo ummadan kale lahay wixii iska alaaqsato horta faa'iido ma keenaysa waan gartay
marka midda oo fiisaa dalkugalka aniga waan ka hormaansana waad soo soo ma dhaweynaysid aad leedahay taas sooma dhaweynaya ani laakiin waxaan soo dhaweynaya midda uu leeyahay madaxweynaha waa wanaagsan yahay aad iyo aad buu wanaagsan yahay tuulkiisa laakiin midda oo leeyahay nin walba waraaq caafimaad inaad haystaan rabaa aaday u wanaagsan tahay waa hagaa waa kaaga mahad celinayaa walaal dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay amin oo ku salaamaya waa kaa guddoom soo dhowow waa hagaaga dabcan dhegeystaha ugu horreeya ayuu ahay wuxuu aada uga soo horjeedaada in fiisaha dalkugalka bilaash laga dhigo oo micnaha fiisa dalkugal la-aan waddanka kenya lis- la imaan kara dhegeystayaal maadaama madaxweynaha uu ku andacooday in kenya ay tahay waddan lagu soo hirto dhegeystee waa hagaag dhegeystayaasha kale ee qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa halow star f m halowsa fm dhegeystahaasi isma maqli karno xigaan fursadaas siinaya halowsa fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku You have sugan tahay received a reverse dib call.
uguma celin karna dhegeystahaasi fikirkaaga dhegeystayaal waa noo muhiim dabcan siyaasiyiintanu ay idin dhegeysanayaan qaar ka mid ah ha ahaadaan wakiilada deegaanada oose ha ahaada gudoomiye gaar ahaan siyaasiyiinta luqadda afka soomaaliga ku hadla ama fahmaya dhegeystayaal dabcan dhegeystayaas wuxuu kasoo horjeedaa in arrintaasi la dhaqangeliyo iyadoona madaxweynaha uu sheegay in laga bilaabo sanadka soo socda arrintaasi la gudagali doono dhegeystayaal oo wadamo badanna arrintaasi raja abuur ku abuuri karta ama shacab badan oo ajnabi ah oo kenya doonaya inay ku yimaadaan fiisa la-aan ee arrintaasi dabcan farxad intaan filaya ama ay u riyaaqeenba waa hagaag dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhammaantiin dhegeystaha qadka teleefon ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya halo stafm
halo star f m soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaalo salaam sacaad magaalada mandheera sucad barnaamijka oo la socotaan filayaa walaal aad iyo aad ayaan ula socdaa mhm inkastoo ayaa maanka korontada ay ka naga maqneed oo maanta noo joogto waa dabcan waan la socdaa mandheera mhm mandheera koronto la-aan baa ku dhacda iyadoo shidaalka yaallo ayaa haddana korontida lagu ciyaarayaa waa la qaadayaa waa la keenaya alaabo badan baa dadkay ka halaaban frijiyo iyo wax kasta taas ka gudub fudka dhe marka su-aasha hadda taagan tahay haddaan ka hadlo haye qodobaday qodobadii am- qodobadii uu ka hadlay nuxurka dabcan waad maqashaan filaya idaacadahana waad ka dhageysatay maxaa kaaga baxay la'aanta lagu soo gelaya sanadka cusub horta annaga dan nooguma jirto Mhm.
dadkii dadka ofiis la-aanta kusoo galaa waa dad ajanabi ah dadkaasna dadka dalka kenya ayay u maalgelinayaan asaga ayay u maalgelinayaan asagaa dan ku wata horta madaxweyne oo annaga da dan nooguma jirto haddaan shacabka kenya aan nahay mhm waxa asaga danihiisu ayuu ku hadla annaga daniheena waxaa waaye koronto la-aanta iyo shidaalkan kacay iyo doolarkaanoo cirka isku shareera hadda magaalada mandheera ayaan joogaa maanta doolarka wuxuu marayaa lix iyo toban kun iyo boqol shilin buu marayaa waa tahay balse madaxweynaha wuxuu leeyahay waa la waa la xasiliyey doolarka oo hoos loo dhigay micnaha wuxuu la jeedaa sicir bararkii la xasili aboo aboo weligiisana heerkan ma uusan gaarin hadda ka hor mar uu kabaka haystay wuxuu gaaray sagaal kun buu gaaray doolarka markuu sagaal kun gaaray dadkii shacabkii baa booqay kibaakii khasnada dawladda ayuu kasoo bixiyay lacag doolar ah lacagtii ayuu ku jibiyey waa tahay ninkaa marka sidii ma uusan yeelin marka doolarka kor buu u socdaa horta siduu asaga u qabsaday dhibaato badan baa dadka shacabka soo food saaray horta waa hagaaga taas ay tahay shidaal la-aanta cuntadii oo kor u kacday sicirkii oo kor u kacay wax kastaoo kor u kacay waan gartay marka waxaan oo ma- kiis la-aanta lagu soo galaa waxaa ka doorbidi lahaa ay ka fiicnaa inuu shacabku wax u qabto horta oo duruufta hayso gaajada laga bixiyo sax
hadda roob baa dhacaa laliinoo baa dhacay dadkaabaa dad baa duruufaysan dad baa guryahooda ka baxay dad baa xoolo la-aana dadkaas cid daawanaysa malaha daraad waxaa imaaday magaalada mandheera aadan barre ducaale iyo niman kaloo isla socdaan si wanaagsan sax dadkii way gaajaysan yihiin masaajid meesha laga furaayo horta masaajidkan waa guri ilaahay walaal waan gartay ma loo baahna inay loo falaawa iyo waxaa lagu xirxiro maqas lagu jarjaro looma baahna waa guri ilaahay oo dadkao dhan ka wada dhexeeya waan gartay haddii laakiin qabiil oo la bartilmaamaysto hal qabiil uu dhiso qabiilkaas uu leeyahay qabiilkaygaa ku tukanaya horta salaadaysana ma jirto waa waxa qofkaasna waa
waa tahay dhegeystayaal qadka ayaa ka go-aan filayaa ciladii isgaarsiineed awoodeed sucaad way mahadsan tahay dib u soo beegsaan leeyahay qadka ayaa lumaad moodaa iyadoo hawada ku jirta soo dhawaanle dhegeystayaal fikirkiina waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal dabcan doolarka oo qiimaha sarifka lagu kala iibsado doolarkii shilinka kenyaanka waxaa hoos dabcan ay sheegeen qobrada in hoos looga dhig hoos loogu dhigi kara in wadanka waa badeecooyinka wadanka lagu soo saara loo iibgeeya caalamka si doolar loo helo badan qiimahaas ayuu hoos ugu soo dhici karaa hadduu mar doolarka yar yahay kor buu u kacayaa dhegeystayaal lacagaha lagu kala iibsado soo dhawaada idin leenahay dhammaantiin dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka aynu ku guda jirnaa waana idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal intaanan adeega qeybta ka ah barnaamijka u gudbin dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursad u siinayaa halo star f m soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m dhegeystahaasi isma maqli karna waad moodaa xigahan fursada siinayaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato halo star f m waa xigaaga dhegeystayaal qeybihii dhexe barnaamijka ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaa waa hagaag dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa qaybihii dhexen waan ku guda jirnaa dhegeystaha qad ku jira soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal garyaqaan mandheere kaala soo hadlaya ha soo dhawo waan ku leeyahay waa dhawaay walaal qodobada uu ka hadlayay waa maqlay dalka in lagu soo gali karo fiisa la-aan oo la fududeynaya masanti waa tahay haya sidee u aragtaa ma bogaadinaysaa mise waa ka soo horjeedaa horta niyo wadan marka dhaqaalo raadis uu yahay dadka fiisaha qaadanaya ma garanaysaa dhaqaalaha wadanka soo gelinayaan ma fahanti si wanaagsan fiisaha laftigiisa bilaash muusan hayn waan gartay
oo in fiisaha laga qaado lacag lagu saaro kadib uu qofka dalka kusoo geli jiray fiisaha wadankay magaceeday u ahayd dhaqaalo sax
haddii ay sidaa ay noqotona ma garanaysaa kollay asaga dhaqaalaha meesha kaleu ka fiirinayo asagaa garanaya ma fahanti waan gartay
middan kale oo laca- maciishada waa la dhamiya halkaan joogno mandheero waayo laba xaduud bay la leedahay etoobiya oo suufa beled xaawo oo soomaaliya marka raashinka wuxuu ka imaado waxa waaye dhinacan soomaaliya lacagta ama raashinka laga dhima kenyo shacabkan waxba ma garanaysaa wax laga dhimi wax laga dhimi malaha ma garata waan gartay
Eh, kiilada sokortiya mana hayso tira oo ma garanaysaa laba boqol boqol iyo laba boqol oo shilin ku dhow Eh, kiilada hal nus kilo bariis baa laba oo boqol iyo konton shilin marahaya halka aan ka joogno mandheero sax
Eh, maxaa la dhimay halka kiilo halka kiilo Mhm.
garanaysaa wuxuu ahay saddex bilood oo laba bilood oo lasoo dhaafay wuxuu ahay waa la yaqaanaa kiilada bariiska ah waan gartay meesha boqol iyo kontonka hadda sideetan bay ahayd ma garanaysaa laba bilood horteeda roobkan horaanteeda waan gartay Eh, intuu roobka ayuu saaidkii noqday sax
marka eh, dollar hadda waa xaggaas waa laga dhimi laleeyahay nairobi waa laga dhimi laleeyahay halkan wax ka dhimi ma leh waa tahay Eh, wixii laga dhimi hadduu arkaya lix iyo toban kun Eh, say hadda gabadha iga horreysa sheegaysa lix iyo toban kun buu maraaya waan gartay wax maanta ii shalay ku bilowdayna maaha Eh, bilihii hadda u dambeeyey labada bilood oo u dambeysuu sii siyaadayba horaan afar iyo toban iyo saddex iyo toban iyo bar buu maraya si wanaagsan haya
Eh, marka haddii ma garanaysaa dhaqaale xumana laga cararo dhaqaale xumana loo cararo Eh, sidii waqooyi bari saasay ugu dhibaataysan tahay raashin hadduu kaca eh, dalalka kale uu kasoo kacay Eh, ganacsatadii wadanka keentayna ma garanaysaa way sii kicinayaan raashin ma ugu imaada nairobi eh, ugu ima imaado sida la yidhaahdo mandheero nairobi dhankaa kale u ka imaadaa dhankan kale waxay kusoo qaadaan min wixii kale wax dul saaranaya ganacsatadii marka wax eh, waxaa wanaagsan sidii hayad oo kale mixnihii eh, guddi loo xilsaaro ganacsatada waxa ku darayso lala xisaabtama male isla xisaabtankaas ma laha waan gartay
marka ani sidaasaan leeyahay waxba ma siiya hadduu wax baan dhimin uu dhahaa eh, waxba muusan dhimin laba boqol iyo konton oo maraya shidaalkii nairobi buu ka imaanayaa kenyadaasuu ka imaanayaa marka wax dhimi wax la dhimi ma arkahayna marka meeshii waa hagaagay dabcan qiimaha shidaalku waa mandheero waa imisa laba boqol iyo dabcan soddonaan filayaa haye
haa marka wax isbedelo weyn ma leh Eh, kasoo tag eh, korontadii baa aad shidaal la-aan baa loo dhibayaa laleeyahay korontadii aad tagaysa shidaal la-aan shidaalkii waa waa yaryahay laleeyahay wadada way furantay eh, isbedel wuu imaaday eh, baabuurta way imaanayaan marka korontadiina waa waa laisku juluuliyaa wax cilladoo jirana oo ma garanaysaa shacabki loo dhigaya oo loo sheegay malaha cilladaasaa jirta la dhihi male sababta waxay ahayd koronto la-aan bi- eh, shidaal la-aan shidaalki hadduu yimi wadada ay furantay weli waa laisku juluuliyaa oo lama hela inta badan Eh, habeenkii unbaa la helayaa wax afar saacadood labiyo tobanka imaan afar saacadood ay tagaysaa kadib barteeda lama arko
waan gartay
marka ma garanaysaa saasaa loo dhiban yahay ilaahay unbaa dhibta dadka bixin kare ma garanaysaa Eh, waxba ma kasoo dhaweynayo wuxuu ka hadlay maanta
waa hagaag waa soo dhaweynayaa haye fikirkaaga walaal waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamij ka qayb qaatay haatan soo dhowow walaal
halo asalaamu calaykum calaykum salaam
anwarow maxamed axmed khaliif waa haye
waa dhegeysi kasoo hadlaya magaalada ficlaan
barnaamijku hala socotaan filayaa waa si fiican baa ula socdaa u godogaal haye
dhibi madaxweynaha laba shay oo hadda uu ka hadlay baan ka hadli rabaa oo haye u godogaal horta midda u horreysa oo xagga oo kaarkan caafimaadka mhm
uu ku sacsan yahay sax
laakiin guri bilaa hoodhi la-aan ma la geli maya
ya maya
marka middan soo galootiga nin kasta oo waddanka loo fasaxayo midda ayada waan kasoo horjeednaa haye maxay taas maxaa waa maxay sababta maxaa yeelay dhibaato badan oo keenaya waa midda soomaaliya ku dhacdo kale noqon magaalada soomaaliya kenya ma soomaaliya kale laga rabaa haye
maxaa yeelay soomaaliya soomaaliya wax kala dambeeyay wax isbaqlay midna ma laho waan gartay ma garatay sax
marka meesha ayada hadhow ismaqal la-aan baa yaa ka imaan doontaa marka sidii soomaaliya waa ay noqon meesha waan gartay
marka anaga kenya kama rabno inay sidii soomaaliya oo kale ay noqoto waddanka kenya waa mid waddanka ugu waxa waaye ugu nabad nabadda ugu badanta waaye waa tahay waxaan ka fahmay fikirkaaga ah in haddii saas arrintaasi la dhaqangeliyo in dhibaatooyin amniga ka dhalan karaan haye marka horta barkiga meesha ayaa horta dhib baa ka imaan sax sidee dhi- midda maciishada haddana xagga raashinka iyo aan ka hadli dana haye maxaa ka tira arrintaadi maadaama da- uu sicir bararkii waddanka xal loo helu leeyahay maxaa ka jira arrintaasi oo aad ka kaga hadli lahayd haye hadduu intuu hadlo horta hadalkiiska la yeeli waayo waa dhibaato waan gartay
marka madaxweynaha codka hadda uu ku dhawaaqay waa saxa wuu fiican yahay laakiin wax haddaan isku sheegin waxaa ma tarayso waan gartay
ma garatay sax
aniga hadda dukaan maa ka hastaa maxaa yeelay waa maleeshada waxaan kaga gadanayaa wixii hore waxda hadda daba taagan oo ama raashinkii ugaa madaxweynaha ku dhawaaday ugu dhaca ile ma jiro waan gartay si alla sidaan rabaa aan iskagiisan waan gartay taasayna dan ma aho sax
marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa raashinka maleeshada in si saxa inuu hoos nooga dhigo waddanka isoogalotiga faraha badan uu- uu ka reebo oo waddanka annaga waddan oo nabad badan oo waddan ammaankiisa uu sugan yahay waaye marka free uu noqon doonaa marka uu free uu noqdana waxay noqon doontaa inay sidii soomaaliya kale ay noqoto xasan shaax maxamuud iyo farmaajo waa tahay arrimaha siyaasadda soomaaliya magaleen waana kaaga mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaashu waan soo dhoweynayaa adeega qeybta ka barnaamijka markaan soo qabanaya dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee dabcan safaricom dhegeystayaal haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay leedahay dadka qiyaamay shacabka ayaa la yimaaday habab cusub ee dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan moobilada kenya waxay ka mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ku wada taleefonkooda qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta moobeelka halka tuugada ay doonayaan inay lacagtan xadaan juulize niqueli ama nikon dadkan ayaa ku takhasusay inay is- inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada ka dalbaday saraakiisha dowladda macalimiinta maamuliyaasha iyo wixii la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameeya ama dhab- dhaco hadda nambarka saddex saddex saddex ee loo ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadka oo oo dadkan oo xaqiiji ama iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax hubsiino halbaa la siistaa ee wax walba aad sameynaysa lana xiriir lacagta lala xiriir lacag iyo wixii la mid ah ilan hubsiino halbaa la siistaaye haddaan aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoon ron haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii qadsi been abuur ah loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga waxaad sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom ee bixisa sida fuliza mshwari iyo wixii la mid ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad ka horeyso ayagoo macluumaadkaaga dhan gacanta ku haysato safaricom kuma weydiinayso dhegeysta macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya kala soo xiriir macaamiisha lambarka rasmiga ee safaricom ay dadka kala xiriirto ama laga waco eber toddoba laba labo eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo sheegaya in loo soo sheego inay kaasoo waceen safaricom waa been abuur sidoo kale inaad ka warbixiso wixii fargelinaya kaarka siim kaarkaada ama xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed waac nambarka hal eber eber ama laba boqol ama laba ziro ziro ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeystayaal adeegaasi halkaasaan u gudbiya aan kugu dara waa bangiga k c b ee dhegeystayaal bangiga k c b waa mid dadku u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan boqol labaatan iyo lix sano k c b oo ah mid mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee loogu kalsooni badan yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuurayay shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududeynta iyo kor uga qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo iyo hindisho asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ah u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadkan oo dhan nooc kasta oo fursadahan ha noqotee halkudhigga waxaa weeye digital for people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha kula kula badish- kula badish- ka- kaa badisho dhegeystayaal laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka iyo haybsooca deegaanada fogfog k c b adeegeeda aad ka helaysa waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ku siinaya adeegya kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ka- kala socdaan guddiga madaxa bannaan ee eegaya shareecada dhegeystayaal booqa maanta balaanta kuugu dhowey bangiga ama kala xiriir nambarka eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama waac nambarka eber toddoba saddex labo hal sideed toddobo eber eber eber barqa wanaagsan aad leenahay dhegeystayaal halkaasaan u gudbiyaa adeega k c b for people for peta dhegeystayaal dadka teleefoonadan siinaya fursadaha dhegeystayaasha soo beegsanayo qodobada nuxurka ugu waaweyn dhegeystayaal waxaa ka mid ah sic- sicir bararka wadanka ka jira inkastoo madaxweynaha madaxweynaha dalka william ruto uu dhegeysta sheegay in la haliyey ee, sicir bararkii wadanka ka jiray waxaa madaxweynaha dalka sheegay inuu hoos u dhacay sicir bararkii wadanka ka jiray maadaama la xasiliyey dhaqaalaha waxa uu hoosta ka xariiqiyey in kenya inaan hadda wajahaynin khatar la xiriirta culayska deymaha shisheeye william ruto ayaa xusay in dowladda dhexe ay dhaqangelinayso xeerar laga baarandegay oo la doonayo in kobaca dhaqaalaha ee dalka laga dhiga mid waara hogaamiyaha wadanka ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu diiradda saaraya qaadashada go'aamada saxda ah waxa uu carabka ku adkeeyey in kenya ay hadda ka mid tahay dalalka caalamka uu dhaqaalahooda ka baco oo ka- kobcayaan iraahde madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda ay lacagaha loogu talagalay waxbarashada ku kordhisay boqol labaatan iyo todoba bilyan oo shilin waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday diiwaangelinta beeraleyda bacriminta la siiyey iyo isbeddelo lagu sameeyey waxyaabaha caleenta shaaha qaxwada ee waaxyaha aan iraahday caleenta shaaha qaxwada qasabka iyo ka ganacsiga saliidda cuntada lagu korsado waxa uu bogaadiyey barnaamijka caafimaadka guud ee u h c oo uu sheegay inuu yahay qorshe isbeddel u horseedi kara qaranka oo malaayiin kenyaan ah ka dulqaadi doona qarashaadka badan ee uga baxa adeegyada caafimaadka dhegeystayaal arrimahan ayuu ka hadlayay xilli uu shalay jeedinayay khudbadiisa maalinka qaran ee jamhuuri day dhegeysta haddaba maxaa ka jira dhegeystayaal in sicir bararkii wadanka ka jiri la xasiliyey hadalka madaxweynaha dabcan wuxuu leeyahay waa la xasiliyey sicir bararkii wadanka ka jiray iyadoo la xasiliyey dhaqaalaha wadanka sidee u aragtaa hadalka madaxweynaha oo ah oo ah dhegeystayaal in kenya lagu fiisa lagu ima- dabcan fiise lagaaga baahnay markaa wadanka soo galaysid sidee u aragtaa dhegeystayaal dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nabarka kale dabcan ma shaqeynaya dhegeystaha qadka teleefonka ku jira ee doonayo in barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo halo si wanaagsan aan ku maqlaa soo dhowow
waa ku maqlaa saaxib salaamu calaykum waraxmat wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
maasha allah shiraar baa la yidhaha waxaan jooga xaafadda islii waa tahay
haddaan bal xoogaa aan midi hadda oo eh, siisaha aan aan aan taabto haye
horta tan maciishada haddaan ku hormar wax hadda inayba shalay markuu hadlay wixii ka dambeeyay isbedeleen mooga hadda maciishada isbedesha aan uma arkin dabcan waa waaba la xasiliy uu leeyahay horaan baa loo xasiliyo ayuu loo jeedaa khudbadiisa haye dabcan kollay waxaan umalay uhuru guardian bay ka dha alaabta yaroo taalo shalay dadka gadgadanayana hoos u dhacdaan umalaynaya laakiin hadda dollar dhacay iyo wixii iyo maxaan ku rahdaa ii sheeg eh, iyo cunto dhacdaan uma arkin waa tahay waayo sokorta two hundred kiilada two hundred baan ku gadanaynay maxaan ku rahdaa ii sheeg labada boqol oo lagu gadanaya xal waa kusoo anaaba kusoo gadayo laba boqol si wanaagsan.
Oo hadda qof aan weydiinaya ma laha Waa waan kiila gartay kore. marka eh, midaas horta waa taas oo maciishada hadda weli kollay inay wax kala soo socdaan mooga maciishada horta meesheedii bay taagan tahay waan gartay
caqabado badan oo dal- dalka kasoo gudbay hadduu yidhi waa run oo maxaan ku rahaa roobkii baa istaagay dabcan roobka roobka waa barakada alla haye Aa, roobkii macnaha iyo qoyadii iyo maaragtay wadooyinkii maaragtay dhibaatada badan ka jirtay oo xoo dadka isu gudbawaayeen xoogaa dadkii baa isu gudbay dabcan wadooyinkii afurmay haye oo ah, gaaris iyo waa laga imaaday hadda awal lagamaba imaanayn iyo wajeer iyo waa laga imaaday baabuurta xoogaa waa soconayaan
waan gartay haye taas hadduu ka wada hadda madaxweyne anigu ma sheegin oo le wadooyinka xoogaa waa yar qalaleen meelihii maaragtay xoogaa in caratuur iyo wax lagu sameeyo oo yacni baabuurta la- loo yara fuubeeya waa waxba carray waxbaa lagu shubay hadduu ka wado kolley iyadana waa macquul waan gartay haye
okay midda visa ku saartay oo le free visa haye
free visa madaxweynaha wuxuu kala jeeda horta doolarkan balaayada ku dhacday doolarka waxa uu qaaliyo doolarka asagaa la laaya waan gartay
doolarkana dalkan kenya ma sameeyo dibaddu ka imaadaa waa dabcan hadduu agab badeecooyin kala duwan waddamada shisheeye caalamka u iibgeeyo qaab doolar ahaan uu dhaqaalahaas ku qaadan karaa haye xataa wuxuu ku imaadaa maaragtay dadka xiisiyaasha laftigooda doolar bay keenaan oo lacagta ay waddanka kusoo galaan oo visa laga qaado markay waddanka soo galaan lacagta yaroo entriga ama lixdanka doolar ama maaragtay kontonka doolar oo laga qaado garoonka markay soo gaaraan ama dekedaha ay ku imaadaan oo maraakiibta ku imaadaan lacagta laga qaado oo waddanka ay kusoo galaan oo saddexda bilood oo entriga ama bishaas entriga waxa weye waa konton doolar doolar ahaan ay ku bixiyaan ilaa ninkan kenyan ma watee doolar buu wataa dabcan taasna haddii ay saas noqoto bilaash lagu soo galo doolarkiyaaba sii kocaya is leedahay miya aada ula jeedaan filaya maya macnaha hadda kolley qof qof bilish kuma soo galayaan qofka waxaa loo fudinaya waraaqihii online-ka ahay ee maaragtay waktiga dheer broseska qaadan jiray laakiin lacagta waa meesha lacagta meeshay taagan tahay waan gartay oo doolarka kolba lacagta oo entryga wadanka qofka waa maarata in ammaankiisa lasugu rabaa in maarata caafimaadkiisa wadanka markuu soo je- soo gala ja- jakimaan la la rabaa waa tahay in ma garanaysaa qofka maarata yani adeeg badan oo qofka u baahan yahay maogtahay Mhm.
adeegii qofkan marka iyo maaragtay shacabkan uu dhex gelaayo uu u baahnaan lahayn kontonkaas doolar oo wadanka uu ku imaanayo waay waan gartay qasab marka kontonka doolar ninkan eh, lacagta ma wax friga laga dhigay friga waxaa laga dhigay onlinekii bahalka inta lagu dal- bado systemku iska wareegi jiray oo laga yaabo dadka qaar in la dhihi jiray reject
waan gartay marka tii ay horta me- rejectiga faraha badneeda meesha ka baxaysa waan gartay haddii marka dadka ay soo galaan oo waddanka yimaadaan doolarkii baa imaanaya oo Waan doolarka gartay.
qofka doolar bay wataa ajanabiga sax doolarka hadduu imaadana waa jabaysaa marka jo- doolarka waxaa laga yaaba xoogaa inuu sida hadda uu yahay xoogaa kasoo yara uu ka yara jabo waan gartay
taas horta madaxweynaha ka wada faa'iiday aniga sidaan oo arkay marka fiisahan waddanka in loo fududeeyo ammaanka dowladda waddanka ayadaa ilaahay uu mas-uul oga dhigay sax ayadaa mas-uuliyaddaas qaaday ayadaana ku dhawaaqday inay fiisaha free ka dhigtay marka waxaan isleeyahay inay ku filan tahay yani waddankana uu faa'iido badan iyo khibrado badan uu ka heli karo tusaale ahaan haddaan hadda usoo qaata two o nineteenkii yani twenty twentygii wixii ka horreysay corona intuu imaanin haye
waddanka dollar ayaa yaallay sax
doolarkaasna wuxuu ku imaanaya dadkii chinaha ayo wadanka aad usoo geli jiray oo imaan jiray oo maarata ayaga laftooda injineerada ahaa oo qaar maarata ayaga laftigooda maarata dad oo maalgashi ahaa oo dadka qaar maaragtay booqashooyin kale oo dalxiisa ku imaan jira oo chineeska u badnaa waan gartay
marka waxaa waaye da- wadanka dollar baa yaallay sax china marka markii covid nineteenka uu dhacay oo dhibaatada ay dhacday xogaa china marka dowladdan kenya waa yara cunsuryeysay oo maarata xogaa waa la yara cadaadiyey oo waxaa lagu caayay maarata koroonihii baa lagu caayay waan gartay
iyo ayadeed marka xoogaa waxay keentay marka adduunyada inay xoogaa yara kala xirxirto oo covid nineteenka uu kala xiro sax F- ugu dambayntii haye fariintaada ugu dambaysa ugu dambeyn waqtigaan marka dhibaatada halkaasi ka baada marka waan soo dhaweynayaa madaxweynaha inuu yidhaahdo africa ha isku socoto oo dalka maarata visa free ha laga dhigo aad baan usoo dhaweynayaa maciishadanna maxaan ku dhahay ilaahay idinkii kolley un caalamkii oo dhan bay dhibaatada haysaa waxaan rajeynayna hadday beeraha soo baxaan oo laga maarmo in dalag badan dibadda laga soo dhoofsado waxaan filaya inay soo soo jabi doontaan filaya adiga laba bilood kadib haddii ilaahay waan gartay salaamaya waan kaa gudoomiye walaalo kaaga mahad celinaya gabagabadii barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalka ayaynu soo duul istaagnay dhegeystayaal ama qeybihiisa dambe waxaynu diiradda ku saaraynay nuxurka khudbaddii madaxweynaha kenya william ruuto uu jeediyey ayadoona qodobadii ugu muhiimsaneed ay ka mid ahayeen in uu sheega siduu madaxweynaha ku andacooday ama uu sheegay in sicir bararka eh, wadanka la xasiliyey dhaqaalaha wadankana la xas- uu xasilan yahay iyo sidoo kale in kenya lagu imaan karo fiisa bilaasha ama baasaboorkaaga dabcan aad ku imaan karto iyo sidoo kale kaarka caymiska caafimaadka eh, in kenyaanka ay wada helaan si eh, caymis caafidaan oo dhaqaalo badan kaga bixin ay helaan soo dhawaada idin leenahay qaybihii dambe aynu soo duul istaagnay mar kale dhegeystayaashan dib ugu laabanayna fikirkooda si aan fursad ugu siino inay kara ay dhiibtaan dacid shakhsiyaadkay qusaysaa mas-uuliyiintaay qusaysana haddii dhegta u raaricinayaan ee dhegeystayaasha dabcan ra'yigooda ay- ay u gudbiyaan cidda ay qusaysa dhegeystaha qad ku jira alo istaafim soo dhawo
halo halo aa walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay
nuur abdow guura warwaa soo laabta county madheeraan qalaaliyow sub county waa tahay nuur soo dhawo walaal haye u gudugal maxaad ku biirinaysaa marka barnaamijka ama ku daraysaa haye
waxaan ku beernaa mhm
horta niyow ma saddex qodobaad sheegtay mogtaa dawn waa marka labaad waa mogta waa tahay
horta meeshaan oo wadanka layska soo gala laleeyahay faa'iido kama imaanayso waan gartay
maciishadan waa kor waa la raqiisinayn anaga kiilaa labada kilo bosho shan boqol aan ku wadanaa waan gartay beriis anaga dhulkeen nooguma waayo sokor haye
burkan waa saasa kulabta xabadii oo kiilay oo laba iyo tobanka kiilo ay ku jirtay waa laba kun iyo shan boqol oo shilin waan gartay
diesel waa laba kun iyo shan boqol oo- waa laba boqol iyo konton shilin litr sax
waxaas horta wax nairobi ku eg waa waan gartay waxa anaga dan noogu jirta maaha waan gartay waa in guddi loo bixiyo oo maaragtay dadka la dhex kaca oo waxyaalahaas shalay loo dejiyey sax
haddii aanan loo yeelin keeyaan guddi ma wey gaarin waa tahay
meesha oo inaad jeefta nool faqaati laleeyahayna mhm
aad iyo aanan usoo dhaweynaa markaana la soo gaartay andayna waana salaamaha
waan gartay
aan ku salaamaha walaalow
waa kaaga mahad celinaa walaal sid wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo bogsanaya hello isafim soo dhowo walaal magacaadii halkaad ku sugan tahay hello soo soo dhowo walaal
السلام عليكم وعليكم سلام
waa mahad cabdi maxamed wajibur ismacaar
waan gartay
haddaan ka fog aan ka jawaabo arrinta madaxweynaha
haye
Eh, waxaan soo dhaweynaa horta inaad micishada dejinaada horta waan soo dhaweynaa waan gartay
midda kale eh, kaarkaan nin walba qaata adlaan waa soo dhaweynaa
waan gartay
ilaa midda nin walba wadanka waa imaadi karaa adlaa maaragtay al-shabaab iyo wax walba haataa waa iska soo geli karaa war nin walba idaacadda waa ku xeri
waan gartay
ammaanka inaad faraha ka bixi doonaa qaybaha waan gartay
saasaan kusoo gabagabeynaa walaal waa taa walaala kaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo bogsanaya halo isafim halo isafim halo isafim hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka godoba soo beegsaan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa halo stafm
hello asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal garyaqaan soo laabtay mandheera midkaan qodobkan kaarka waan ka tagay daaway kumaana darsanin fikirkayga marka qodobka sayta markaan ku yidhaahdo n h f horaan waa nin walba wuu qaadan karay oo ma garanaysa wax bilaash ku bixinaya male masan صح
ma garanaysa wax weli adigoo qaatay may micnaha kenyaanka way qaadanayaan ayuu la jeedaa laakiin waa kenyaanka ha wada qaataan micnaha loola jeedaa ee maaha qiimaha lagu qaato haye
ha marka midda ayada haddana markii eh, bil welina ma garanaysa eh, inaad wax ku shubto kaaga baahan yahay goobtii oo caafimaad aa u raadsato waxaa lu- waa lagu meermeerinayaa oo daawo ma leh iyo qofkii kaarkii ba- waxyaabo fara badan baa lagala kulmaa dabcan caqabadaha way sheegaan dadweynaha haye
marka ah, ah, caqabadahaasoo la xalidin eh, waa un meesheeda un bay taagan tahay caqabadahaas guddi xalinaya in loo saaro eh, oo eh, kenyaankii kaarkaa wato eh, wuxuu adeeg u baahan yahay in la siiyo Sax.
wuxuu u baahan yahay heer isbitaalka daawada u doonato marka ayada ah eh, kaarkii haddii aad geysid qofkii ma joogo Eh, heer inaad ma garanaysaa lacag oo dukaaj la baxdid ood magaran isku soo daaweysid bil welina ma garanaysaa inuu wax ku shubtid uu rabaa laba bilood ama saddex bilood haddaada waxba ku shuban wuu isxiraya haddana in la furo u baahan yahay waan gartay
marka waxyaabahaasoo dhan ma garanaysaa waa wax hadal afka laga yidhaahdo ma wax wax ka qabanahaya malaha sax marka fariinta aad diraysa maxay tahay fariinta aan diraayo waxay tahay haddii ma garanaysaa ay tahay ma garanaysaa xaqaata kenyaanka ay tahay waa la haystaa dadkii haystay Mhm.
daawaa ku helaan kadib Waan ma gartay.
garanaysaa cidda dadka kale ay ku dhiirinaysaa inay qaataan oy daawo ku doontaan waan gartay ha sidaas baan leeyahay waa hagaaga aad baan ku salaamay walaalaan kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha kalean siinayaa hal dhegeystaaan siinayaa intaanan u gudbin adeega qeybta ka barnaamijka soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halo star f m waa hagaaga dhegeystahaas isma maqli karnaad moodaa dhammaan dhegeystayaashana oo soo dhaweynaya qadadka teleefoonadan waa idiin furan yihiin dhegeyste ee soo dhowaada halo star f m waa hagaag dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal adeega qeybta ka barnaamijka ayaynu ayaan soo qabanayaa waana shirkadda isgaarsiinta ee dhegeystayaal safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay ku leedahay dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaada hawo cusub ee dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar ayaa keedkooda ku wata taleefankooda qaar ka mid qaara baa iska diiwaangeliyay bangiyeynta moobeelka halka tuugada ay doonayaan inay lacag taxadaan juulize niquel ama nicon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan bangi bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaashii wixii la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay kaa caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameeya ama dhaco hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba ciddaa kula hadlaysa hubso wax walba aad samaynaysa lana xiriir lacag iyo wixii la mid ah ileen hubsiina hal baa la siisaaye haddaan aqoon haddaadan aqoon u lahayn weydii dadka aqoonta u leh haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii qasib bin abuur ah loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga waxaa sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom ee bixiso sida fulisa emshwari iyo wixii la mid ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad ka horreysa ayagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuma weydiinaysa macluumaadkaada shakhsi ahaaneed oo keliya waxaad kala xiriiri kartaa macaamiisha lambarka rasmiga ee ah eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale ay sheegaya in loo sheegay inay kaga soo wacaan safaricom waa been sidoo kale inaad ka warbixiso wixii fargelin ah kaarka simkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed waa boqol waa ama one hundred ama one zero zero ama laba zero zero ama fariin qoraala u dir saddex saddex saddex si aad gargaar wesha ha noqon qof la qiyaameeya taxadar laho dhegeystayaal adeegaasi halkaasaa nuga gudbaya adeega ugu dambeeya barnaamijkan kusoo afmeeraya waa bangiga k c b bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan boqol labaatan iyo lix sano k c b oo mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee loogu kalsoon badan yahay qaaradda afrika ayaa fursad ugu abuurayay shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududeynta iyo kor u qaadaysa nolosha dadka iyadoo loo maraya ganacsiyo waaro oo la joogteyn kara iyo hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ah u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursadana ha noqotee halkudhiga for people propeta k c b waxay doonaysaa inay nolosha kaa badasho laga bilaabo bedelka magaaladaas islamarkaana sameynaysa shirkada bulshooyinka la heebsooca ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helaysa waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo wafaaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ka kala socdaan guddiga madaxa bannaan ee eegaya shareecada booqo maantaba laanta kuugu dhowey bangiga ama kala xiriir nambarka ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddobo saddex labo hal sideed toddobo eber eber eber k c b for beta for for people halkaasaan uga gudbayaa dhegeystayaal barnaamijkana halkaasaan ku saafmeeraya waan idinkaga mahadcelinaa dhegeysigeena dhegeystayaal sidaasi nabadgeliyo u diyaar garooba daqiiqada kadib barnaamijka madasha istaay qisooyinka iyo cabdulaahi xuseen tabane dhegeystayaal dabcan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay kuu dhagto u raaricinayay oo nuxurka sheekadana ka dhergay mahadsanid inaad ileenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu